haddaba shaqada iyo howlaha horyaalla ra-iisul wasaaraha cusub ayaa wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli waxa uu ka waraystay doctor maxamed xuseen gaas oo bare ka ah jaamacadda oslo ee dalka norway aada iyo aad baad mahadsan tahay ridwaan wa waa ku salaamayaa dad soomaaliyeedna waa waa salaamayaa horta xaqiiqatan waa wax lagu farxo waxaa ah siyaasiyiintii soomaaliyeed intay isu yimaadaan ay wada hadlaan oo heshiis siyaasadeed oo waddanka doorashada lagu gaarsiinayo uu uu dhaco ra-iisul wasaarena maxaa hayde cusubna uu madaxweynuhu magacaabo lana ansixiyo waa arrin aada iyo aada u fiican oo meeshii hadda ka hor ajnabi u dhexdhexaadin kara dad soomaaliyeed inay wada hadlaan oo siyaasiyiinta iyo madaxdii soomaaliyeed wada hadlaan waa arrin yani aada iyo aada u wanaagsan oon oon oon soo dhaweynayo itaa qof walba inuu bogaadiyo intaa kadib markay noqoto arrinkan ra-iisul wasaare wuxuu qaban karo waxa ugu muhiimsan oo maanta horyaalla wadanka waxa weeyaan doorashooyinka ra-iisul wasaaruhu marka wuxuu samayn karaa in uu hubiyo in doorashooyinku ay xilligoodii ku dhacaan oo wax dib u dhaca iyo wax taakula uuna ku imanin oo wixii awoodiisii iyo wixii maxay ahayday uu karo uu isugu geeyo intaa waxaa dheer in yani farifool ma dhaqdaan la dhahay waa in shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyada iyo iyo cid walba ay arrinkaas sidii uu suurtagelin lahaa kala shaqeeyaan waayahay maxamed marka la eego waktiga harsan oo aada iyo aada gabaabsi u ah iyo shaqada hortaalla ra-iisul wasaaraha aad sheegtay oo hadda ay ugu muhiimsan tahay arrinta doorashooyin wakti la isla ogol yahay ku dhaca ma ma kula tahay inay suuragal tahay xilligan wallahi horta dee wixii si daacada loo qabto oo laga wada shaqeeyo way suurtogeli haddayna suurtogelinna way dhadhawaani taa waxa weeyaan xaqiiqatan heshiiskan dhacay waa heshiis taariikhiya oo qarannimadii iyo dowladnimadii soomaaliya weji cusub u furaya waxaana jira ifafaale aada iyo aada u fiican oo horumar ay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo bisayl ay muujiyeen oy gaadheen ama maamul goboleedyada ha noqdaan ama madaxweynaha dowladda federaalka ha noqoto ama baarlamaankuba ha noqdaan marka arrinkaas si uu usii socdo oo dhaqan siyaasadeed oo cusub oo wax badan ka tari doono dowladnimada iyo horumarka soomaaliya u noqdo waxa weeyaan in qayb walba oo bulshada kamida dowlad goboleedyadii dowladii dhexe baarlamaankii yani cid walba oo soomaaliya doorasho waddankan sidii uu u aadi lahaa oo waddanku doorasho u aadi lahaa lagala shaqeeyo ra-iisul wasaaraha waayahay laakiin haddii dhinaca kale la eego barlamaanka laftooda hadda xilligoodii waa uu sii waa sii gabagabo waxaad moodaa in weli si rasmi ah aan la isula fahmin doorashada inkastoo la yiri waa doorasho dadban haddana caqabadaha ugu waaweyn mararka qaarkood waxay ka yimaadaan dhinaca maamul goboleedyada ama siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ku ah dowladda ama kasoo horjeeda marka arrimahaas oo dhan ma is leedahay waxaa looga baahan yahay sidii uu u furdaamin lahaa oo uu uga soo dhalaali lahaa hadda dee waxaad moodaa waxaa lagu heshiiyey heshiis siyaasadeed baa la gaara wax walbana heshiis siyaasadeed bay u baahan yihiin marka heshiiskan siyaasadeed ee madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynuhu ay gaadheen ayaa wuxuu asaas u yahay maxaa ahayde qabsoomidda doorashada taasina waa waa wixii qof walba ama ama ama siyaasi walba ama qof walba soomaaliya uu uu rabay oo raadinayay waxana doorashada keliya uun ma aha way ka weyn tahay doorashada waxaa ku hosaabsan mustaqbalka dowladnimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo qarankooda waana inay xilligeedii ku dhacdo waa in qof walba wixii uu ka geysan karo uu ka geysto mucaarad iyo muxaafidba wax istaakilan oo oo iyo iyo iyo iyo wax rabshay iyo waxaas oo dhanna laga ilaaliyo jawiga wanaagsan ee jirana maxaa hayda halkaa laga sii ambaqaado waaya ugu dambeyn international community-ga ama bulshada caalamka marka la eego xilligan waxaad moodaa inaysan ku faraxsaneen waxa dhacay oo ay doonayeen doorasho qof iyo cod ah in dalka loo diyaariyo maxaa iyaga laga filan karaa ayay kula tahay ma caawimaadii dowladda ay siin jireen ayaa istaagi doontaa mase waxa ay cadaadis ku saarayaan soomaalida iyo dowladnimadooda inay hore u socoto
wallahi horta waa su-aal fiican laakiin waxa ay u baahan tahay hal arrin baa u baahan in la fahmo meeshan caalam lama dhehe soomaaliya la dhahaa waa wadan madax banaan oo xor ah iyo ummad madax banaan weeyaan bulshada caalamkuna mandate-kay meesha ku joogto ama ay xalano ku fadhido waxa weeyaan mandate caawin ah caawintana waxa weeyaan mid ay ummadda dowladda soomaaliyeed ay codsatay oo hadda u n t haddaad fiiriso ama unsom waxaa laleeyahay waa assistant mission assistant missionna wuxuu ku yimid martiqaad ay dowladda soomaaliyeed marti qaaday taasi macnaheedu waxa weeyaan yacni iyagu had iyo jeer go-aanka siyaasiyiinta soomaaliyeed gaaraan inay la shaqeeyaan way ku qasbanaanayaan go-aan wada jira markay siyaasiyiinta soomaaliyeed gaaraan maadaama oo hadda go-aan loo dhan yahay oo dowlad goboleedyadii iyo madaxdii federaalka oo madaxweynuhu uu ugu horeeyo iyo mucaaradkii laftoodii oo arrinka soo dhaweeyey ay isla gaareen dee boos uma banaana ay maxay ahayda bulshada caalamka culays soomaaliya ku saarto waxaadna moodaa dhaqankii hore oo bulshada caalamka maxay ahayday ay u yeedhin jirtay wax walba in siyaasiyiinta soomaaliyeed hadda ay ka gudbeen oo bislaadeen taasaa muuqata waxaana caddeynaa heshiiskii dowlad goboleedyada iyo iyo dowladda federaalku ay gaareen iyagoona cidina ku dhex jirin kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xuseen gaas oo u waramayey ridwaan xaaji cabdiweli